gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan axmed iyo gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa si wadajira u dhagax dhigay dhismaha iskuulka sare cabdi cismaan cusuble ee deegaanka bacaad gobolka hiiraan kaasi oo lagu dhisayo si isku tashi ah waxaa ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga maamulka deegaanka bacaad odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo haweenka ku nool deegaanka bacaad ee gobolka hiiraan wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan axmed iyo guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa bogaadiyey bulshada abaabushay in la hirgeliyo iskuulka sare ee deegaanka bacaad maanta farxad weyn ayay noo tahay xaqiiqadii inaan qayb ka noqono dhagaxdhigga iskuulka dugsiga sare ee bacaad oo dadku deegaanku ay si islaqaan ay ku dhisanayaan waana wax mudan bogaadin iyo garbistaag xaqiiqdii sababtoo ah bulsho intaan la eg inay isxilqaan ay ku dhisato iskuul dugsi sar ah waxay turjumaysaa dadka deegaanku sida ay iskugu xiran yihiin sida ay ugu hel yihiin in waxbarashadu ay sare u qaadaan dadkaan hadde shaqaystay oo iskutashi wax ku qabsaday hadda qof jiifa lama soo kici karo soomaal qof fadhiyaa la istaaji karaa laakiin qofka mar hadduu inuu wax qabsado diyaaru yahay waa in wax loogu daraa marka insha allah asna guddoomiyaha middaas waa ka rajaynayna hadduu ilahi raalli ka noqdo midda xigtana waxay tahay guddoomiye maadaama hadda deegaanka waxyaabihii aas-aasiga ay u dhammaystiriin insha allah waxaan rajaynaynaa dugsigan sare marka la dhammeeyo in saldhig loo samey doono mudane muuse salaad weheliye guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay keeni doonaan wax walba oo uu iskuulka u baahan yahay adigoo ku hadlaya afka dowladda hirshabeelle iyo afka maamulka gobolka hiiraan iyo dhammaan wasaaradda waxbarashadaba waxaan rajaynayaa oo aan ballan qaadaya inay halkan imaan doonaan macalimiintii iyo imkaaniyaadkii iyo agabkii loo baahnay oo wasaaradu ay lahayd oo ardadu wax ku bara lahayn haddii alla insha allahu tacaala waxaan rajaynaya waxaa la yidhahdaa wixiisa loogu begaa waxaada loogu daraa waa fariisanaynaa saacado ama yani adila joogi doonaa waxaan ku kuurgelaynaa hal iyo labo baahida deegaankan uu qabo ayaan idinka dhegaysanaynaa waan qaadaynaa waana kasoo jawaabaynaa haddii alla deegaanka bacaada ee gobolka hiiraan ayaa horey u lahayn dugsi sare dhismaha dugsigan ayaana markii la dhammaystiro waxa uu kaalin ka qaadan doonaa horumarka dhanka waxbarashada ee deegaanka iyo tuulooyinka u dhow